wadaagada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaan ku eegeynaa ahmiyadda xiriirka difaac ee dalalka jabuuti iyo faransiiska oo dhowaan labadooda madaxweyne ay heshiis difaac ku kala saxiixdeen dalka faransiiska xilli qaaradda afrika meelo ka mid ah ay ka jirto dabayl lagu diidan yahay faransiiska haddaba arrimahan waxaa nala falanqaynaya oo barnaamijka marti ku ah aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha machadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka jabuuti waxaan ugu horeyn aadan weydiiyey ahmiyadda uu heshiiskani leeyahay
heshiiskani horta waa heshiis xidhada labada wadan dhexdooda muujinaya xoogga uu leeyahay taariikhda cilaaqaadka ee labada wadan ee wanaagsan ka turjumaya waa heshiis heshiis ay u kala seexdeen sida tobanka sano ee dambe labada wadan ay iskaashi difaac uga yeeshaan kii ugu horreysay kala seexdeen labada wadan wuxuu ahaa markii jabuuti caalamka qaadatay sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatankii kii labaad ay kala seexdeen ee dhanka difaaca wuxuu ahaa labada kun iyo kow iyo tobankii hadda heshiiskan waa kii tobanka sano ee dambe ay labada wadan ku wada shaqayn lahaayeen dhinaca difaaca marka waa heshiis muhiimad gaara u leh jabuuti faransiiskana muhiimad u leh guud ahaanna ka qayb galaya amniga iyo xasilinta geeska africa
waxaad sheegtay inuu labada dalba muhiim u yahay si gaara jabuuti muxuu ugu muhiim ugu yahay heshiiskan jabuuti wuxuu muhiim ugu yahay waxa weeye horta waad garanaysaa dowladda faransiisku wuxuu ka qayb galaa iyo sida ciidamada kale ee ka jooga ajanabiga jabuuti ka jooga waxay ka qayb galaan difaaca iyo xasilinta dagaalkay ka galaan jabuutina gaar ahaan waxay madaxeeda u yahay heshiiskan faransiisku wuxuu qayb ka yahay faransiisku wuxuu qayb ka yahay dalalka si dhow jabuuti xidhiidho ay u leeyihiin maarata taariikhi ah ee haddana dhinac maarata difaaca haddii wax ay ka yimaadiin tret ay ka yimaadiin dibadda ka qayb galaya difaaca jabuuti kalana qayb galaya ciidamada jabuuti xidhiidhku kolleyba xidhiidh ma aha maxay ahaydeen xidhiidh kala go-ayna maaha sida dalka qaarkoodu ama mali iyo niger ha noqoto xidhiidh cabdilaziz darre oo lagu kala tegayna maaha waa xidhiidh saaxiibtinimo joogto ah oo labada dalba waxay caqabado yaraa soo dhex galaan ay ku wada dadaaleen in haddana maad aragta maxay ahaydeen ay sii xajiyaan mandaqadan iyo waxaa ka taaganna maad aragtay maxaayadeen faransiisku de hadda awoodii uu ahaa ma aha sidaawoodii ahaan jira sanado ka hor ma aha awoodo kalaa soo baxay sida turkiga sida maad aragtay maxaayadeen shiinaha sida ruushka de maaragtay maaragtay inkastoo hadda dee ay ku kala awood yar yihiin geeska africa awoodo kalaa soo baxay marka maxay ahaydeen faransiisku awoodii weyneedee hore ma aha ee keligii jabuuti joogaysay jabuuti xurmo kale oo militariba military base kale oo maaragtay shiinaha ka socda ka socda maraykanka ayaa jooga awoodii uu ku lahaa jabuuti kuma leh awoodii uu ku lahaa caalamka kuma leh awoodii uu ku lahaan jiray afrikana kuma leh hadda marka waxa weye jabuuti meel muhiima ayay dee isaga u tahay annaguna maaragta maxay ahaydeen kuma jirno fikir ah sidaa wadana mali iyo niger iska caadhista iyo iska faransiis naciibka iyo waxaas waxay soo birinaysa ma jirto danaheena ka raacnay laba dal oo sovereigntigoogii iyo xorriyadood baarata maxaayadeen ay u dhan tahay oo wada xidhiiraya oo dee heshiiskan baaba muujinaya dee aan kala seexanina in bala cusboonaysiinayo
waa tahay aadan waa ka hadli doonaa saldhigyada kale ee ciidamada laakiin arrintan aada soo qaaday ee ah in dalal afrikaan ah sida maali iyo niger oo kale ay faransiiska iska ciiriyeen muddooyinkan waxaa socotay dabayl caynkaas ah wadamadii faransiiska uu gumaysan jiray ayagoo eeda usoo jeedinaya dhinaca faransiiska sidoo kale waxaa jir sii xoogeysanaya loolanka afrika ee wadamadu ay ku doonayaan inay saameyn ku yeeshaan afrika bal dhinaca jabuuti labadaasi arimood dabayshan ee nacaybka gumaysi hore ah ee ka jira afrika kusoo kordhay iyo wax la qaybsiga wadamadaasi sidee labadaasi u kala door biday
horta waxaan umalayn haddii ay jabuuti arrimahaasi saameyn dhowr dabafood baa maaragta maxay ahayd ka turjumayeen tawaras waxa weye jabuuti wax khayraad ah oo natural resource oo lagu loolamayo oo faransiisku dee dalalka aan ka hadlayno wuxuu ku leeyahay shirkadihiisii baa jooga dano maad aragta maxay ahayd maaragtay ka faa'iidaysaa khayraadka u jooga jabuuti wax dano oo caynkaas oo kale ah ma jirto oo shirkad iyo wax garab socoto oo waaweyn oo dhaqaalaha jabuutiga ma ka ciyaarta door weyn ma jirto waa xiriir military oo ay raacsan tahay xoogaa yaroo maaragtay maxay ahaydeen iskaashi dhinaca maaragtay maxay ahaydeen horumarka iyo waxyaabaha caynkaas ay raacsan yihiin ee dano dhaqaale oo waaweyn oo faransiisku halkan ka jooguma jiro faransiisku siduu dalalkaa u dhex galay ugu lahaa influence ugu lahaa iyo awood ugu lahaa dadka madaxda ee jooga oo dee abuuray nacaybada ay shicibkaas u qaadeenna halkani ma jirto faransiisku danihiisa militarigu ka shaqaystaa dowladdu dowlad ka madax bannaan saameyn siyaasadeed iyo dhaqaaleed ku leeyahay ma jirto tan kale ay noqotee madarta maxay ahaydeen dhinacan ha noqoto maahaydeen luqadiisa iyo iyo madarta wax sidaasna waxayba u tahay jabuuti waa wax waa lasdhex galay sicib badan dad badan reer jabuutiyo halkan degan baa jira dad badan faransiis oo halkan degan baa jira taariikhda intaa la eg baa taagan iyo wax ishooseysiina iyo is-amar iyo laysku tacadiyayo ma jiro waa laba dal oo xiriirka taariikhiga ka dhexaysa laysmana jeclaa laysmana necba laakiin waxa weeyaan madarta waa laisku xiran yahay waa laisku xiran yahay isku destiny ayaa wakti ahaan lagu wada noqday marka hadda maarata maxay ahaydeen waa waa waa taas waxay kaga duwan tahay xaaladda faransiisku ku sugan yahay jabuuti iyo ka ku sugnaa maarata mali iyo niger
waa tahay aadanow khabiir dhinaca istaraatiijiyaddana waa tahay jabuuti marka laga hadlayo waxaa la yidhahdaa waa dalyar laakiin haddana waddamadii ugu awoodda badnaa adduunka ayaa saldhigyo ku leh sida maraykanka shiinaha oo dabcan aan filayo in saldhigiisii ugu horreeyey uu jabuuti ku yaallo iyo waddamo aada u fara badan marka ka istraatiiji ahaan maxay jabuuti muhiimadda intaas la eg ay dalalkani u siinayaan
waxaa loo siinaya horta waxa weeye waa waa meesha ay ku taallo dee oo taas marar badanba waa laga soo hadlay oo juqraafi ahaan meesha ay ku taallo jabuuti juqraafi ahaan waxay ku taallaa geeska africa ha ku taallo waxay u jirtaa arabic maarata balansulagana waxay u jirtaa xoogaa yar oo soddon kilomitr ah halka laga soo galayo badda cas albaabka laga soo galaya ee la yidhaahdo baabalmandab marka laga yimaado indian oceanka laga yimaado waxa weeye maarata iyo cadan golf marka laga yimaado waa albaabka laga soo galayo badda cas ee southka ku yaala koonfur ku yaala markaas waxayna kaga duwan tahay dalalka kale waxa weeye stability waa waddan xasiloon waa waddan degan waa waddan madarta maxay hadan lagu talagali karayo markaad ciidan aad keenaysid waxaad sii eegaysaa maaha bil iyo sanad iyo wax waa tobanka sano shan iyo tobanka sano ee soo socda ugu yaraan xasiloonida ayaad eegaysaa madarta maxay oo dadkii daade xasilooni darri ka jirto waxa weeye waxaad ciidan maad ka geenaysaa ma jirto markaas iyo iyo dhaqan ay u leedahay jabuuti inay soo dhaweyso militariga ajanabiga waanaga nabadda caalamka markay qaatay buu faransiisku yibiday ilaa hadda waa joogaa waa toddobiyo afartan sannadood markuu maraykanku halkaa wax ka dhaceen september elevena wuxuu maarta halkan baan aan keenan maadarka maxay hadeen ciidan keenan buuri waa la soo dhaweeyey waa la soo dhaweeyey chinaha sidaas leeg european unionta ka horreysay jabanka ka horreeyey marka wax weyn waa dhaqan baas ka jira lala shaqeeyo wadanada waaweyn sidii lagu sugi lahaa xasiloonida badda cas golf of adan iyo madarta maxay ahaydeen geeska africa
waa tahay xasiloonida badda cas oo kale muddooyinkan lasoo dhaafay qalalaaso badan ayaa ka taagnaa dalal arintaasi ku lug leh sida maraykanka oo kale oo dhinaca xootiyiinta inuu ka ilaaliyo inay halis ku noqdaan baddaasi ayaa bays ku leh jabuuti ama saldhig ku leh marka arrimaha ciidamadaasi shisheeye ee jooga qalalaasahan badda cas ku taagan jabuuti faa'iido iyo khasaare intaba maxaa kasoo gaari kara arrintaas
horta dee jabuuti mowqifyaday ka qaadatay waxaa kamid ah waxa weeye waxaa ka socda ha noqoto waxaa ka socda maad aragtay maxay ahayd dagaalka israael falastiiniyiinta iyo israael ka dhex taagan colaadahaasi waxa weeye jabuuti mowqifkeyga waad garanoo mowqifkeyga waxa weeye dadka reer falastiin inay inay xorriyad ku noolaadaan inay dhulkoodii loo soo celiyo sidii ay qawaaniinta caalamiga iyo resolutionadii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay dhigeen sidii in maarata maxay ahayd in lagu soo noqdo arrimahaas ayay jabuuti taabasan tahay marka maraykanka iyo ingiriiska ayaa isku dayey inay jabuuti weydiistaan xoogaa maraakiib xoogaa maaragtay diyaaradihi iyo maraakiib inay halka ka weerartamaan ee xuutiyiinta markay kala gooyeen isku socodkii dhanka badda cas ay ay ka weeraraan aybaa tiri jabuuti annaga mowqifkeenu caynka maaha waxa weeye horta dee yamadu waa daljaara dadkan xuutiyiintu waxa weeye maaragtay waxaanay ku kacsan yihiin waxaanay ku kacsan yihiin waxa weeye waa wax halkaa ka dhacaya waaye wax maaha ku saabsan badda cas gaar ahaan maaha marka jabuuti mowqifkeedu waxa weeye horta kaa waxa dhibaatada ka taagan halkaa iyo maaragtay maxay ahayd falastiin iyo dagaalkaa iyo colaadahaas israel kusoo qaaday in halkaa laga damiyo halkaa marka laga damiyo halkan waxa weeye maaragtay waa shirkad dambe oo maaragtay taa ka dhalatay marka culeyskan dhinaca kale la saaray jabuuti mowqifka qaadatay markaas way iska diiday in halkan laga weerartamo oo xuutiyiinta iyo yamanta iyo laga laga weeraro dee dalal badan baa ku taageeray dhinacan dhexdana maaragtay maxay ahayd shicibka jabuuti banidiisa ama dhammaan aadu bani wax weeye maaragtay maxay way taabacsan yihiin fikirkaas waana fikir dee waxa weeye dan dhaqaalo lama eegayo mar kasta ee waxa weeye haddana dee walaalnimadii islaamnimadii walaalaha madarka xorriyadda u dagaaltamay dal xorriyaddii dad anaguba xorriyaddiisa masoo dagaaltamaya baan dad badan baa taageera ka helnay hadduu nin walba dantiisa dhaqaale uu ka eegayo maan helin markaas taasna dee waa fikir dadku ay aaminsan yihiin oo oo ka mid a dee meeshu hunguri un maaha wax weeye mararka qaarkood maarka maxay ahaydeen dareeno kale oo aykaasana waa muhiim
waa tahay ugu dambeyntii aadanow bal warbixin kooban waxaa naga siisaa xaaladda ammaanka ee badda cas ee maalmihii ama muddooyinkii lasoo dhaafay bal
maya xaaladdu xaaladdu ma hagaagina waxa weeye madarka maxay ahaydeen maalin kasta waxaa lasoo sheegaa maraakiibda duqeeye baa lasoo sheegaa adigii ogaayo toddobaadka hor maxaa israel baa yadna qudheedii soo weerartay maaragtay boorkii xuudayda soo weerartay yamanta hadda dhimashadii ninkii dhintay ismaaciil haniye xaaladdu xaaladda inay uga sii darta ayaa laga baqayaa in jawaabta laga celinayo arrintaas ay madaragtay maxay ahaydeen xuutiyiinta halkan yimantuna ay ka qayb galaan oo oo israa'iilna kolleyba iska difaacdo ay dee saamayso dee iska difaacigaan abdee dhinacan xuutiyiinta iyo badda cas ay saamayso marka xaaladdu xaalad degan maaha inay ka sii darto ayaada laga cabsi qabaa toddobaadada iyo bilaha soo socda
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa aadan cumar cabdilaahi oo ah agaasimaha macadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee xarunta cilmi baarista iyo daraasaadka ee dalka jabuuti oo marti noogu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgeliyo